shirkan jiraad wuxuu ku saabsan yahay laba nuqdo nuqdada koowaad waa booqashadii john carton kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka una qaabilsan soomaaliya iyo geeridii ku timid wasiirka amniga qaranka kenya labadaasay ku saabsan tahay marka waxaan rabaa inaan ka bilaabo booqashada john carton waxay noo ahday fursad weyn inuu soomaaliya soo booqdo wuxuuna ahaa dhowrkii sanoo lasoo dhaafay qofkii ugu sarreeyay maraykan oo magaalada muqdisho yimaada taasna waxay muujinaysaa horumarka laga gaara dhinaca amniga iyo siyaasadda iyo xiriirka labada dal iyo labada shacab oo kor u sii socda marka aad iyo aadaan usoo dhaweyneynaa marka hore booqashadaas marka labaadna waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga waxaan ka wada hadalnay arrimaha horumarka waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda iyo broceska road mapka meesha uu maraayo dhammaan howlahaasna falanqeyn kadib waxaan isla gaarnay in lagama maarmaan ay tahay in hore loosii dardar geliyo howlaha bilowday wuxuuna ballan qaaday isaga iyo dowladdiisu inay diyaar yihiin soomaaliya inay caawiyaan oy gacan buuxda ka siiyaan arrimahaas aan soo sheegnay sida aad la socotiin maanta waxaa geeriyooday oo diyaaraddu ay la burburtay wasiirkii amniga qaranka kenya saytoti iyo ku-xigeenkiisii iyo istaafkiisii marka waxaan rabnaa inaan ugu tacziyeyno dowladda kenya iyo shacabka reer kenya geeridaasna xadantada waa ku timiday waxaana rajeyneynaa inay ka bogsoodaan oo runtii ay ka gudbaan marxaladaas adag wuxuuna ahaa runtii wasiirku nin qiimo badan oo dadka soomaaliyeed laftigooda gacan siiya una dhiga nugul inuu caawiyo marka waxaan leenahay sabri imaan allaha ka siiyo dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo dowladda aan deriska nahay ee walaalaha nahay kenya